ودوهي السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اكسلنسي بريزيدنت aad baan ku mahad celinayaa adiga iyo dadka ree- reer puntland oo dhan waqtiga baad ka qaadanay maanta aad baad noo soo dhaweyseen Eh, sidaad sheegtayna arrimo badan oo maaragtay eh, tashi ayaan dhex maray xaqiiqdii waad eh, aad baad noogu fududeysay adiga maxaa adigii baa waqtigaadii na siisay haddii aadan joogin eh, malaha sheekada si hadda ay ahayd bay noqoteen marka mahad gooni aan ku celinayaa waxaa kaloon u tahaniye- tahaniyeynayaa ciidanka puntland oo maalin weyd wiilashan ummadda soomaalida maaragtay aad u dhibay ee la yihahdo al-shabaab kula dagaalamay puntland dhexdeeda oo xaqiiqdii shaqo aad u wanaagsan oo maaragtay eh, lagu dayda ah eh, qabtay waxaan leeyahay ciidanka asaga ah haddii ma- eh, eh, maasha allah maaragtay eh, ay heli lahaayeen eh, taageera taageero maaragtay xoog leh in shaqa si aad u sii wanaagsan ay qaban lahaayeen marka waxaan maleynayaa in maaragtay eh, eh, ciidanka annaga eh, eh, haddii maaragtay eh, sha- shaqada annaga aan- aynu leenahay eh, eh, ciidanka soomaaliya eh, in maaragtay arrimahan xaqiiqdii sidaad ay yihiin ay ka sii ficnaan kartay oo potentialkii eh, ciidanka soomaaliya uu leeyahay marka waa iga gudoomaysaa eh, tahniyada sayta oo iyaga ah iyo dadka maaragtay eh, shaqada la qabtay sidaas sheegtay excellency arrimihii horumarinta maanta aan ka hadalnay oo ay ka mid tahay eh, madaarka boosaaso eh, siduu madaxweynaha sheegay eh, dowladda soomaaliya ayaa arrinta maaragtay noo wareejisay madaxweynaha puntlandna maaragtay eh, eh, wuxuuna sii siiyey nafaas weyn oo aan maaragtay kula shaqayno Eh, arrintaas waan bilaabeynaa Eh, mar dhow oo bishan afraad ilaa ugu dambey ugu dambeyntii usbuuca u hore ee bisha tar- shanaad haddii la yidhahdo waan usoo noqon doonaa bosaas aynu tegi doonaa Eh, shaqaalihii iyo dadkii maaragtay arrintan eh, qiyaasgelinteeda iyo qorsheynteeda geli lahaa ayaan la imaanaynaa Ah, marka sidii maaragtay eh, lacagtii iyo iyo miisaaniyaddii dh- dhammaytirka mashruuca lagu heli lahaa ayaan shaqada gelaynaa waxbo kale oo madaxweynaha noo sheegay oon ka tasha- oon ka sheekaysanay arrimaha maaragtay abaaraha ee hadda dowladda ku dhawaaqday inay maaragtay disaster ay tahay ee arrimaha daruuriga maaragtay ay yihiin ayagana sidii mashruuca la yihahdo seriaska oo igaar maaragtay ay ay waddo sidii eh, puntland eh, taakule ay uga heli lahayn oo lagu maaragtay lagu eh, lagula shaqayn lahaa iyadana waan waan waraaq baan usoo gudbinaynaa madaxweynaha sidii arrimaha wax ooda- oo- ooga wada qaban karno waxaa kaloo aan maaragtay madaxweynaha unoo sheegay oo iyadana aan qaadnay arrimihii eh, eh, maritime security-ga Eh, xafiis baan ka furnay eh, magaalada garoowe nin maaragtay eh, ofsaha noo jooga sida xafiiska ama lagu bala- lagu balaarin lahaa oo shaqooyinka eh, security-ga iyadana lagu lagu soo adkeyn lahaa yaan iyadana eh, ballan qaadnay waxaa weeye dalalka ka tirsan igad waxaa waxaa weeye in la isku xiro dalalka la isku xiro oo xiriir la yeesho dadkii maadaama ay wada degan yihiin oo qof meel u guuri doono uusan jirin xuduudka lagu sheegi waa un meel iska maaragtay eh, lagu heshiiyey oo eh, yacni siyaasi ahaan dalalka u kala xiro de- de- laakiin dadkii waa is- waa waa isla meeshii waa isla dadkii dadkii wuu iska soconayaa dad baa mushtari marka xiriirka hadduu jid noqdo hadduu jawi noqdo hadduu bad noqdo sidii dalalka la isku xiri lahaa ayaa muhiime sidaas oona shaqadeena tahay oo maaragtay eh, madaxweynaha uu maanta nagala qaybgalay sidii aan arrintaa eh, ku fulin lahayn marka waa mahadsantihiin Eh, madaxweyne waa- waa sidaa iyo noo nabad Watiyahay.
sidaan kuu sheegna waxyaalihii ma- maalmihii aan soo wada dhignay inaan eh, inaan khabar kuusoo gudbinina waan waan yeelina insha allah